barakacyaasha ku nool magaalada kismaayo ayaa waxaa deeq gargaar ah gaarsiisay wasaaradda gargaarka jubbaland oo gacan ka helayso hay-adda ka socota imaaraadka waxaana deeqda raashinka la siiyey qaar ka mida barakacyaasha ku nool xaafadaha kala duwan ee magaalada kismaayo wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland cabdiraxmaan maxamed maxamuud ayaa faahfaahin ka bixiyey deeqda raashinka ahiya la gaarsiiyey dadka barakacyaasha waxaan qaybinaynaa raashin ay loogu talagalay dadka tabarta daran ee rabadaanta ku jira waa ifdaar raashinkaasi waxaa bixiyey hay-adda hilaal alaxmar alimaaraati lacag afartan kun oo dollar ah baa naga soo gaadhay lacagtaasa raashinka lagu gaday waa runtii ka qayb qaadasho weyn oo dadka tabaalaysan ee rabadaanta ku jira ee barakacayaasha iyo tabarta daran iyo dadkan curyaamada ah iyo dadkan aan waxaweye awoodda lahayn loogu talagalay lacagtaasi baan dadkan waxaweye raashinka ugu soo iibinay tirada dadku waa ilaa waxaweye kun qoys meelahaas waxaweye way gaadhaysaa waxaweye way ku dhowdahay waa dad waxaweye runtii tabar daran oo aan rajeynaya insha allahu tacaala inay aad iyo aad waxaweye uga faa'iidaysani doonaan hay-adda qaxootiga ayaa soo xushay dadkaasi oo si wanaagsan uga soo dhex xushay dadkii barakacayaasha ahaa ee ku noolaa kismaayo magaalada ku noolaa agagaarkeeda waa dad runtii waxa weeye u baahan waan u mahad celinaynaa hay-adda hilaal alaxmar alimaaraati hay-adda bisha cas ee imaaraadka oo lacagtaasi ugu deeqday dadka reer jubbaland aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaan rajaynaya insha allahu tacaala dadku baahidu intaa way ka badan tahay sidau guddoomiyuhu sheegayba kumanaan qof oo kaleba waxa weeye runtii oo baahan yaa magaaladan jooga oo isugu jira dadkii waxa weeye tabarta daraa barakaca ahay ee magaaladan ku barakacay badiyaha ka yimid iyo tuulooyin ka yimid iyo dadka magaalada sii deganaaya waxa weeye oo laftooda waxa weeye baahidu ay haysato waxaan rajaynayna in la sii iyadana insha allahu tacaala in dadka wax intaa ka badan ay soo gaari doonaan aad iyo aad baad u mahadsantihin